magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin burburka wadooyinka magaalada iyadoo aysan jirin wax maamul ah oo istaagay dayactirka wadooyinka cabashada magaaladan ayaa isdabajoog ahayd muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona la kala dhacayay mootobajaayta darwallada gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa sheegay in burburka wadooyinka ay usii dheer tahay iyadoo jidadku ay biifadhiis yihiin marka ay roobabka da-aan laamiga dhibaatada ku qabna lama soo koobi karo anugu bajaallahan iska nahay beledkaanaan ka dhex maalanaa laamigii asoo awalba xaaladiisu iska barakeysnay haddaan roobkaana ku dooga ujeedaaho ilawacaase ilaala ka dhanaa layidhi marka niyahow maamul hadda gacan biri inta ku qabto noo dhiso wixii haddii ila ay ku diidin kala habeyn lama haayo xaalkiisu waa iska seriyoos nidaamka haddii jadwalka magaalada yaalna qof walbaa waa ogyahaba sidii ayadoo ah haddana xoogaa shaqaaqooyinniyo haddana ayadii oo la kala dhaca iyo dhibaato fara badan amni haddana lagu shaqaystaaba ma jiro waxaan ku qabnaa dhibaato aad u weyn maadaama aan nahay gaadiidlayda magaalada beledweyne laamigii asigoo jajabsanaay oo gaadiidka lagu wadi karin oo keliyaan ugu xanuusteen oo dhibaato kasta oo aan ku qabnay haddana waa kana roob yariisa oo xaysa markuu dhiiqow noqonaya gaadiidkii waa daxalaysanayaan waa burburayaan waa jajabayaan waa dhiiqoobayaan ma fahamtay dadkii meesha maraya xataa waa ku halaynayna dhiiqo sababtoo laamiga hadduu noo dhisnaanaya saan ma ahaateen sooma shacabka magaalada beledweyne ayaa waxaa dhibaato badan ku haya maamulada kala ah hirshabelle iyo hiiraan state iyagoona dhowr jeer ku dagaalamay magaaladaasi